محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وينقسم إلى مرسل ومسند بل أحاديث أحد ayaynu bal ayaynu ku soo jirnay ama in yarun aan ka sheegnay marka shalata casharkeedii waxaana inoo sheegay khabarulwaaxidku camal inuu waajibinayo laakiin marka la eego dee tawaaturkii hadduu yaqiin faa'iideynayay kan oo jaanibka ay cilmiga kuwa magacaabeena kani waa dani raajixa wuxuu faa'iideynayaa haddaan qara-in kale oo gaadhsiisa heer uu cilmi ama yaqiin ku faa'iideeye aanay jirin ee uu khabar waaxid oo mujarad oo qara-inka dharla uu yahay taasi taqsiim bay ahayd markii hore khabarka mutawaatir iyo axad inoogu qeydiyey bal bal mar imikana taqsiimo kale inoo sii socdo wuxuu hi wayanqasimu wuxuu u qeybsamayaa ilaa mursalin ku isagu mursala iyo mustadin bal khabarkii axaadku mid mursala iyo mid musnad uu qeybsamaya kale usuuliyiintu guud ahaan siay u qeybiyaan weeye oo haddaan mustalaxii taqsiimiyo intaa ka badan ba soo aragnay ama waxa weeyaan anwaacda inqidaaca mursalku qeyb ka mida un uu ahaayo qeybo kale aan soo aragnay iyagoo axaadiista siay u qeybiyaan waa san inoo taallo laba ayay kaba dhigaan oo mursal mursalkuna suu inoo sheegi doono wuxuu shamlinayaa waxalla wixii inqidaac ku sugan yahay oo dhan taas iyo kuwo dee laba isnaadiyey isagaana sii wada wuxuu uhi falmusnadu musnadku matasala kuu xidhiidho weeye isnaadu isnaadkiisuu xidhiidho oo wixii isnaadkiisu xidhiidho ee ruwaaddii xadiidkan warinaysay dee waxa weeyaan ay wada joogaan taas baa musnad lagu magacaabaa marka haddii sanadka xidhiidho uu dee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh gaadhsiisan yahayna kol hadduu xadiidtee marfuuca yahay musnad baa la odhanayaa oo raawigiisan ama mukhrijkiisan soo saaraya laga bilaabo dee ilaa laga gaadhayo saxaabigii rasuulka ilaahay kaba maqlay ama ka warinayey haddii bal aanu rasuulka ilaahay gaadhsiisnayn oo uu mawquuf yahay ama saxaabi kalaamkii ama ficilkii yahay sanadkiina sanad xidhiidhay uu yahay cibaaradiisani say inoo keenaysay inoo faa'iideynayso isagana musnad baa lagu magacaabayaa waana dee culimmada qaarkood muxadisiinta kuwo dee waxa weeyaan saynu kutubta musalaxda kusoo aragnay tacriifkood barhkood weeye maaha waa in yaroo kaba midoo musnadka ay ka dhigaan wixii sanadkiisu xidhiidhay ilaa halku ku dhammaanayey markaa marfuucii iyo mowquufkiiba uu shamlinaya laakiin inta badan ay isticmaalaan ee musnad loo isticmaalaa waxa weeye xadiidka marfuuc ah uun ee sanadku xidhiidhayo wixii sanadkiisu xidhiidho ilaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh lagaba gaadhayo in musnad la odhanayo maanta saaxibulwaraqaatna musnadkii waxa uu inooguba fasiray macnaha yar caamka ah ee mowquuf iyo marfuucba shamlinaya oo musnadku kii sanadkiisu xidhiidho waxaa hoos imanaya hadduu kalaam saxaabi ama ficilkii noqdo oo sanadka xidhiidhay in musnad la odhanayo inta badanna maxadee marka la eego waxa ay inta badan u isticmaalaana taas ma aha oo musnadkaama idhaahaan falmusnadu ma tasala isnaaduhu waalmursalu mursalkuna ma khabarkii weeye lam yatasil aanu xidhiidhin isnaaduhu isnaadkiisu oo xadiid kasta oo sanadkiisa uu ku yimaado inqidaac iyo kala go ama sanadkiisu aanu xidhiidhinba mursal baa la odhanayaa ka mursalkii aynu kutubta musalaxa kuba soo aragnay ee wax nin taabici uu rasuulkii ilaahay uu kor yeelaa mursal waa la odhanayaa cinda alusuuliyiin munqadicii aynu halkaa hore ama kutubulmusalax laguba yaqaaniyo cilmiga xadiidka oo kii inta aan saxaabiga la gaadhin ruux ama shaksi ka dhaca sanadkiisa meel kaba midana ee munqadicay la odhanayeyna mursal waa la odhanayaa mucdalkii isaguna cilmulxadiid ay culimmadu kuba sheegayeen oo ah laba shaksi oo isku xiga xadiidka ay sanadkiisa ka dhacaan oo mucdal ay ku magacaabayeen sana dee kutubtaa kale ku soo aragnay kaasna mursal waa la odhanayaa mucallaqee mursalkii buu soo geli marka mursalku muxuu noqonaya kol haddii sanadka wuxuun ay ka dhacaan ama xaggiisa hore ha noqoto ama xagga dambe ama dhexda ah ee sanadkii aan u xidhiidhin mursal baa la odhanaya kolley fuqahada iyo usuuliyiintuna mursal marka ay sheegayaan saasay adugu kuba idlaaqeen muxadisiinta qaar taa kuba tegayna sida khadiib iyo na way jiraan waalmursalu mursalku maa khabar weeye lam yatasil aanu xidhiidhin isnaadu isnaadkiisa marka wixii sanadkiisu xidhiidhayna waa musnad kii aan sanadkiisu xidhiidhinna mursal weeye waaba labadaa taqsiimba bal xaggii xukumkii mursalka ayuu inoo sheegayaa iyo waxay xujadiisun inay xujo noqoniyo in kaleen fain kaana hadduu yay kaa mursalkiihi min maraasiili gayri saxaabati asxaabta rasuulka ciddii aan ahayn maraasiishoodii uu yahay falaysa bixujatin xujo maaha kaasi ilaa maraasiila saciid bni lmusayib taabicigaa saciid ibn lmusayib wixii uu isagu irsaaliyey maraasiishiisii ahayd mooye fa inahaa maraasiishaas saciid futishat waa la dayday la baadhay oo laga daba tegay oo ay futisha canhaa weeyeen fawujidat waxaa la helay masaaniida iyadoo axaadiis musnada uuna iyadoo saxaabigeedi joogo isagoo ha kaba tego haba rido inta badanna axaadiista uu irsaaliyey waxay yidhaahaanba waxaa saxaabigooda uu yahay abu hurayre oo isaga sadaq u ahaa u ahaa ama in abi hurayre u qabayo taas baa waxa weeyaan saxaabiga maqani uu noqdaa bay yidhaaheen iminka halkan xukumkii buu inoo sheegay markii hore taqsiimkii ama tacriifkii buu inoo sheegay mursal waxaa tacriifkiisu yahay musnadna waxaa tacriifkiisa iyo marka musnadkii dee kol hadduu shuruudii kala kulansado xadiiskiina uu sanadkiisii xidhiidhay dee waaba xujo kaas isaga inooma soo celin xadiidkii hadduu mursal yahay sanadkiisii aanu xidhiidhin ayuu yihi bal waxa weeyaan waynu eegaynaayo ciddan irsaalku xaggooda kaba yimi hadduu saxaabi yahay oo ujeeddadu nin saxaabiya ayaa wuxuu wariyey rasuulka ilaahay buu qowl ka wariyey ama ficil laakiin waktigaa isagii ma soo gaadhin oo umuu joogin waktigu rasuulku hadalkaa ku hadlay ama ficilkaa sameeyey oo ama aad baabu u yaraa waktigaas ama maba soo islaamin ama meeshaba ma joogino waa maqnaa taa waxaa la yidhaahaa mursalu saxaabi baa la yidhaha axaadii saxaabiga mursalkiisiio waa saxaabi waaqaca iyo dhacda iyo xaadiso aanu joogin oo ama waktigaa uu kaba yaraa xagga da ahaan ama aanu islaamba ahayn ama uu dee la ogyahay inuu maqnaa oo dee aanu joogin wixii uu wariyo eenu sheeginna ciddii uu ka maqlayna rasuulka ilaahay markaa uma joogin ficilkiisii kamanaanu maqlinee dee saxaabadii rasuulkii kale uu kaba maqlay ka waaweyneyd ama joogtay ama kaba islaam horreysayba ah aanu sheegin kaa mursalu saxaabi baa la yidhaahayo iyada xujo weeye sababta saxaabi haddii uu cid kale uu wax ka warinayo on rasuulkii ilaahay ahayna waa saxaabi kale un asxaabta rasuulkuna waa dhammaan waa wada cuduul oo haddii aan garan weyno saxaabigii xadiidkan wariyey waxba taasi xadiidka ma yeelayso ee cadaala u sugnaatay dadka kale waxaynu haddaan garan weyno xadiidkiisii aan u celinaynaa kol haddaynaan isaga cayntiisii garanahaynba cadaaladiisii ma garanayno inuu ruux cadaala ay u sugnaatay ah ruux faasiqa lama kala garanayo laakiin asxaabta dhammaan waa wada cuduul saa daraaddeed dhib ma keenayso isagoo cayntiisii la garan waayo ama laga jaahil noqdaa marka taasi iyadu bal waa xujo waana qeybtan waay haddii laakiin uu cid aan saxaabada ahayn muraasiishoodii yahay macnaa nin taabiciya ayaaba yidhi rasuulkii ilaahay baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sidaa sameeyey ama sidaa yidhi de waanan garanaynaa inaanu sooba gaadhinoo waa taabici oo rasuulka ilaahay maba arag ama ciddii ka dambaysay ruux ka mida ayaa rasuulka ilaahay xadiis u tiiriyey ciddii u dhaxaysayna ma sheegin taasi waa cidda ana ciddii aan saxaabo ahayn maraasiishood weeye marka wuxuu taa ina yidhi xujo ma noqonayo xadiidkaasi sababtuna waxa weeye ciddan la gooyey ee meesha ka maqan ayaynaan xaaladoodii cadaaladoodii garan ahayn waxaa dhici karta ruux daciifaba ruuxaa maqan in laynoo sheegin inuu yahay meesha kaba dhacay saa daraaddeed xujo ma noqonayo ama taabici markaa ha noqdo ruuxan wax irsaaliyey ama ciddii taabiciintii ka sogaysay laakiin nin keliyu kaba soo reebay oo wuxuu leeyahay saciid ibnu lmusayib taabicigaas axaadiis badan oo uu irsaaliyey baa jirta ama axaadiis uu irsaaliyey laakiin markii la tatabucay ee culimmadu ay barqeed raaceen xadiidkan uu irsaaliyey ciddii kale uu kaba sii maqlay ama waasidadii rasuulka u dhaxaysay inta badan waa la helay oo axaadiis musnadun bay noqoto inta badanna abu hureyre ayaa maqan marka waa xaalo aan dadka kale la wadaagsan oo dadkii kale barhkood baa wixii ama dee intooda kale bay su imaka hadalka u dhigay wixii ay irsaaliyeen marka la raad raacee la dabagale la isdhaha bal ogaada waasidadii ayaan la helahaynba ciddii de bal masalan uu xadiidkan kaba maqlay ee u dhaxaysayna isagii rasuulkii cid baa udhaxayse saciid ibnu musayib bay xaaladiisu taa tahay laakiin waxa kale mursalkooda xujoma noqonayo kolley waa kitaabka inta inaguba sugan de cidda saa tidhina waa san dee shaaficiyadoo kale qowl dee balka ama madhabtooda kuba sugan oo mursalka saciid inuu fiican yahay oo la xujeysanayo o la ictimaadsanayo bal markaa ma idlaaqii samso wax kale hadalka shaafici hadalka intaa miyuu wada keenayo mise ma keenayo umuurahaasi waa inoo dambeeyaane ee meeshii waxaa jira uun aimada kale laakiin qowlka axmed ee mashhuurka ah iyo walow dee isba qowl mursalka inaan la xujaysanayn uu leeyahay malikiyada iyo xanafiyada iyo maraasiishii iyagu kol haddaan cillo kaleoo looga tagaa jirin way xujaysaanbe halkan la leeyahay mursalku xujo maaha de waxa weeyaan waa nas ahlulxadiidku siday qabaan horta weeye markaa shaaficiyadna qowlkooda weeyaan bal haddaan ictidaad iyo wax kabaya la helin bal intan weeye inta uu halkan inoo sheegaya saciid ibnu musayibna dee cilada looga soo reebay ama sababta keentay in laga soo reebo waa kan arrin inoo tilmaamay oo yihi futishat fawujidat masaaniida fain kaana hadduu yahay mursalkaasi min maraasiili kayri asaxaaba mursal marka la jamcinayo dee kolley maraasil waa lagu jamciyaa malaa kasradaasoo la ishbaaciyeyna dee wasankan labaad bay kaba timo maraasiil oo mafaaciil ah fain kaana min maraasiili kayri asaxaabati falaysa bixujatin xujo maaha hadalkaa mafhuumkiisu muxuu noqon haddii uu laakiin mursal saxaabi yahay xuj buu noqonaya de in badanna saxaabadu dhexdooda waxbay kala wariyaan weliba kuwoodii yaryaraa iyo kuwoodii beryo dambe soo islaamay iyo axaadiistan badan ay warinayaan maaha inay u wada joogeen oy rasuulka ilaahay kaba maqleen ee waxyaalo badan oo saxaabadii kale un ay ka maqleen baa jira oo saa dee caaisha oo kale axaadiista qaarkood dee intii aanay dhalan ama ay yaraydba waxa weeyaan kuba tacalluqsanaayay warinayso abu hureyre saas oo kale wixii aanu soo gaadhin iyada kuwa yaryaraa sida ibnu cabaas oo kale oo axaadiistiisu dee ay boqolaal iyo boqolaal ay tahay ama kun ay aada uga sarreyso oo haddana dee rasuulka ilaahay intuu la saaxiibay isagoo yarba waabi koobnaayeene inta axaadiistiisa tiradeedu ay leeg tahay kolley haddii toban meelood loo qaybiyo meel ma noqonayso axaadiistii waasida la-aan rasuulka ilaahay ugaba maqlay inta kale asxaabtii kale rasuulka ayuu kaba qaatay kuwaasi markaa xujay noqonayaan fain kaana min maraasiila hayru saxaabati falaysa bixuja ama mursalka saxaabigu xujo weeye ilaa maraasiila saciid ibn musayibi fa inahaa maraasi isaga waxay leeyihiin marsalkaasi waa xadiid xujuu noqonayaa saciid bal idlaaqiisa haddaan noqotoba fa inahaa maraasiisha weeye saciid futishat ay futisha canhaa waa la baxsiyey la dabagalay bal waxaa la eegay ciddii u dhaxaysay isagiiyo rasuulka fawujidat waxaa la helay masaanida iyadoo axaadiis musnada uuna sanadkeedu uu dhan yahay xidhiidhsan yahay oo ama abu hureyre misaal ahaanba uu maqan yahay baa la helay saa daraaddeed xadiidkiisa ama saciid xadiidku irsaaliya waa xadiis la aqbalaya ayuu leeyahay intaas siyaaqu adaa ilxadiis xadiiska adihiisa iyo gudashadiisa la gudanayo siiqooyinkii iyo cibaaraadkii la isticmaalayey horeba saan usoo sheegnay canaawintan farciga ihi ee khabarkaasi unbuu isagu cunwaan malaa farciga kitaabka waraqaadka lahaa alakhbaar ee waxa weeye canaawintan farcigii dee kolley waa kitaabkeenan ama waxa weeyaan qolooyinkii kitaabka saan u sharxay una dabciyey ayaa canaawintan farciga u dejiyey waxaana ay tahay oo xadiidku ama cilmigan dee waatan musalaxana ay kagaba hadlaan waliba qeyb muhimana uu yahayba aqsaamu taxamul markay ka hadlayaan bay dee siyaqul adaana sheegaan oy kaba hadlaaneen xadiidku dee kol shaksigu isagaa warinayo sheekhyadiisiibuu ka warinayaa markaa oo uu ka dhegaysanaya ka maqlaya ama hala qiraa'o ha noqoto ama samaac haba noqotee waa xambaar baa la yidhaah werin baa la yidhaah kaasi waa taxamulkii xadiiska marna maxay noqon isagiibaa dadkii kale gaadhsiinaya oo laga maqlaya isagiibaa dadkii kale u gudbinaya taasna waxaa la yidhaha al-adaa waa gudasho la gudanayo xadiiskii haddaba bal markaa adaha ee uu ruuxu xadiiskii isaga laga maqlayu dadkii kale gaadhsiinayo inay isaguna cid kaleu kasii maqlay ciddaasna cid kale kasii maqasho sanad baa meeshii jiree waxay leeyihiin cibaaraad ama siiqooyin culimmadu ay isticmaalaan oo iyaduna daba socoto uun ama ka ratibmaysa maqalkii hore uu xadiidka maqlay iyo qaadashadiisii ama taxamulkiisii sidii ay ahayd ka ratibmaysa bal markaa siiqda adaa bal matalan kol xadathanii baa wuu odhanayaa ruuxii sheekhiisii buu ka warramaya isagii laakiin waa markii dambe laga maqlayo kol akhbaranii buu odhan kol ajaazalii buu odhan amba'anii buu odhan samictu buu odhan waxyaalahaas samictu iyo ajaaza ajaazalii iyo akhbaranii iyo xadathanii iyo can oo kale iyo ana fulanan qaala iyo umuuraha caynkaasa ayaa waxaa lagu magacaabaa siyaqul adaa baa la yidhaah waa gudashada xadiidkii la gudanayo dad kale la gaadhsiinayo cibaaraadkii dee marka uu sheekhiisii kasoo naqlinaya isaguna iyo ciddii kale uu kaba warinayay cibaaraadka uu isticmaalayo cibaaradaasna waxay ku xidhan tahay markii hore uu maqlay sidii uu ku maqlay waayo waxyaalahani macaani bay leeyihiin macaanidaasna taxamulkii bay ku xidhan tahay werintiisii hore sidii ay ahayd ayay kuwani tilmaamayaanay sheegayaanay cibaaro ama tarjamo ay u tahay bal markaa taas ayuu in ka mida ina cilmigeedii maba joognee in ka mida ayuu inoo sheegayaa wuxuu yidhi waalcancanatu cancanadu tadkhulu waxay gelaysaa cala alisnaadi waa se ii taalla aniga matni ahaan ii taalla kollay mutunta yaryar ee mujaradkee a haysataan ee matniga keliya ah waxaa yaalla halkan jamacun cala alasaniidi baa taalla waana sharaxan quratulcayn la yidhaaha xaqoobleeye kitaabkan uu kuba sharxay matniga uu markaa sharxayay kolleyna waa sidaa taallay sidaasay ahayd oo cala alasaniidi ayaa taallay adugu macnuhu mufrad iyo jamac waxa weyn waxa imika halkan isku bedelayaan maba jirteen waxay gelaysaa cala alisnaadi cala alxadiisi almusnadi dhe markaasaan dhe xadiiskii la isnaadiyee musnadka ahaa ama cala alasaniidi cala alaxaadiisi almusnada axaadiistii musnadka ahayd bay gelaysaa oo cancanadu waxa weeyaan horta dee can cancano mastarkeediibay cancanatan ay tahay waxaanay tahay un waa isticmaalka ama raawiga uu odhanayo can fulaan can fulaan can fulaan taas baa cancano ay yidhaahaan oo waxa weeyaan waa cibaaradan ruuxu markaa uu xadiidkii warinayo isticmaalayee canta ah taas bay cancano yidhaahaan haddaba markaa waxaa jirta xadiidkii haddii uu raawiga yidhaaho xadathanii fulaan ama akhbaranii fulaan ama samictu fulaanan waxa inoo cad sheekhan uu ka soo warinayo inuu ka maqlay way ku caddahay taas waa xadiid musnada kaasi waana xadiisii musnadkeed cibaaraadkii la isticmaalayay laakiin hadduu yidhaaha can fulaan horta sariix kuma aha inuu isagii ka maqlay oo ruuxaanad ka maqlin wax dee waxa weeyaan adigoo macnuu yahay ruwiya can fulaanba ayaad can fulaan waad odhan kartaa horta sariix kuma aha laakiin sariixna kuma aha inqidaac oo adigoo yidhaha imaka balaqanii can fulaan ama ukhbirtu can fulaan oo kale hebel waxaa layga sheegay say taasi dee ku caddahay inaanad ninkan ka maqlin lafdigan can fulaan kuma caddo itisaalna way ixtimaali inqidaacna way ixtimaali oo labadiiba waa loo isticmaali karaa laakiin maxaa jirta haddii bal laba shardi oo ay meesha culimmadu soo naqliyaan oon kutubtii horena ku soo aragnay la helo waxaa lagu xambaarayaa maqalkii baa lagu xambaari axaadiistii sanadkeedu xidhiidhsanaydna xadiidkaa sanadkiisa ay cancana ku jirta ama cani ku jirta ayuu ka mid noqonaya kollay labadaa shardina ninkan mucancinka ah waa ninkan can fulan isticmaalaya waa inaanu mudallis ahayn oo nin dee kolkol sheekhadiisa rida oo sheekh ka sarreeyaba uga booda oo waxasaa ku qariya waa inaanu noqonin nin la og yahay inuu waxa aanu isticmaalin oo tadliis aanu lagu aqoon waa inuu yahay welibana isaga iyo ninkan kale uu canta wax kaga warinayo can fulaan leeyahay dee inay horta isku soo gaadheen ee isku wakti ahaayeen bal dee shardiga labaaday raaceen markaa halkan ay sii raaciyeen qoloyna ay kulmeen waa inay inoo sugnaato haddii bal markaa ninkani aanu mudallis ahayn aan ognayna labada nin isaga iyo ninkan uu canta wax kaga soo naqlinaya inaysa soo gaadheen inay kulmeen basay barhkood yidhaahaan ama ay suurtagal ahaydna inay kulmaan ay mucaasaroodeenna sida muslim oo kaliya ay ku tago xadiidkaas sanadkiisa waxaan ka dhigaynaa sanadkii mutasilka ama sanadun musnadun baaban ka dhigaynaa iyadoo uu akhbaranii fulan ama xadathanii yidhi xukumkeeda un baan siinaynaa bal taasba weeye intan uu imaka halkan cibaaradan ugala jeeda haddii laakiin ruuxu mudallisiyey ama laba nuunsa soo gaadhin ay yihiin iyadaa waa sanad munqadica markaa wal cancanatu cancanadu ujeedadu xadiidka sanadkiisa cantaasi ay ku sugan tahay ee raawigu halkuu xadathanii ama akhbaranii ka odhan laha can fulaan uu yidhi tadkhulu waxay gelaysaa cala alisnaadi ama cala alasaniidi cala alaxaadiisi almusnadati axaadiisii musnadka ahayd ayuunbay gelaysaa ee maha sanad munqadica haddii shardiga ama labadaa shardiyeen sheegayna la helo intaasoo cancanadii kaga baxaya laakiin haddii dee aan shuruuddaa la helin sanad asaaniida musnadka ma gelayso ama axaadiida musnadka waidaa qara'a sheikhu sheekhu hadduu aqriyo yajuusu waxa bannaan liraawi raawiga u bannaan an yaquula inuu yidhaaho xadathanii inuu yidhaaho way u bannaantay wa akhbaranii inuu akhbaranii yidhaahaana way u bannaan tahay wain qara'a hadduu aqriyo tilmiidkii huwa isagu waa raawigii cala shaykhi sheekhii uu ku dul aqri'ayo fa yaquulu wuxuu odhanayaa akhbaranii buu odhan walaa yaquulu ma odhanayo xadathanii xadathanii ma odhanayo siiqdii adaha ayuu inoo sii wadaa sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo sheegaynaa laba siiq oo ah xadathanii iyo akhbaranii siiqul adaa bay kaba mid yihiin waqtiyada la kala isticmaalayana sheekhu raximah llahu tacaala waa inoo sheegay oo wuxuu leeyahay haddii sheekhu uu yahay xadiis baabad aqrisanaysaa ama wax kalaba dee inay waa isnaad iyadu waxyaalaha kalena asaaniid waa loo adeegsaa ama waa loo isticmaalaaba dee isnaadkii culimmadna way asaaniid way ku wariyeen sheekhii baa isagu ahaa se inaga soomaalida dhaqankeedu yahay ama culimada soomaaliyeed oo iyaga aqriya dadkuna way dhegaystaan raawigu uu dhegaysanayaa sheekhuna ka aqriyaya weeye haddii arrintu taa tahay oo adigu aada dhegaysanaysay sheekhuna ka aqriyaya uu ahaa beriga dambeed warinaysa weeye adigu cinda aladaa weeye marka dambeed adigu dadkii kale gaadhsiinayso laakiin isnaadkaagii aada sheegayso waxaad odhan oo kuu bannaan inaad tidhaah xadathanii fulaan oo sheekhaagiya waxaa kaloo dee kuu bannaan inaad tidhaahid akhbaranii fulaan waa laba maadoo islaamia taxdiid iyo ikhbaar wuu ii warramay istilaaxa haddii la farqiyana kala farqiyo waa ii warramay hebel oo sheekhaygiya taas baad odhanaysaa de haddii aad tidhaahid laftigiisi waad ka maqlaysee samictu fulaanan yaquulu kadana waa caadi oo dee samaaciina waa kan isaga aqriyayay laftigiisiiba uu hadlayay adiguna waad maqlaysay bal saddexdaasba waad odhan kartaa horta haddii laakiin sa dee waxa weeyaan ama ummado kaleba iyaga dee usluubkooda ay dee xataa ay wax ku xambaaraan uu yahay sheekhu uu aamusan yahay majliskiibuu fadhiyaa axad ruwaadii ka mida ama dadkii talaamida ka mida xadiidkiiba misaal ahaan aqriyaya sheekhu laakiin waa kitaabkiisii waa xadiidkii uu riwaayada u lahaa waa dhegaysanayaa waa la socdaa bal markaasoo dee waa tan kitaabkiisii uu riwaayada u lahaa markaa sheekhii waa lagu dul aqriyaya akhbaranii waana istilaaxaan waayo marka la eego luqa ahaan imaka taas inooma keenaysaba ee akhbaranii fulaan baad odhan laakiin halkan ha odhanin xadathanii fulaan oo dee waana istilaax wuxuu kala farqiya luqadii noqoto haddii xataa xadathanii la leeyahy waa ina xadathanii qiraa'atan calayhi oo kale la ydhaaho weliba intooda badan xadathanii ama akhbaranii markaad akhbaranii odhanayso oo laqbada haddaan ku laabmo waidaa qara'a shaykhu sheekhu hadduu aqriayo oo sheekhu ka aqriya yahay sande inagoo kale imakaba yajuusu waxa u banaana raawi oo u suurto gelaya weeye raawigii an yaquula inuu yidhaha xadathanii wa akhbaranii labadaba u odhanaya tudoono weeye wain qara'a hadduu aqriyo huwa waa raawigii inay raawi baa inoo horeeye huwa raawigu cala shaykhi sheekii uu ku dul aqriayo isagu ama dee keyrkii oo dadkii kale dalabada ama ruwaadii ah fayaquulu wuxuu odhanayaa akhbaranii buu odhan walaa yaquulu xadaanii waanay jiraan culimada qaar aan waxba kala farqin oo iyagu isku mid kaba dhiga kole bukhaarigana waa se shanigiisu yahayba wain ajaazala bal halkaas waxaan kaga baxaynaa qiraa'adii sheekha iyo samaacii laftigiisa laga maqlayay siiqada uu ruuxu isticmaalayo cinda aladaa maha marka waa beriga uu dadkii isaguna sii gudbinayo wain ajaaza hadduu ijaazeeyo lahu isaga asheekhu sheekhi uu ijaazeeyo min gayri riwaayatin riwaayala-aan iyadoon samaac jirin qiraa'a aanay jirin ayuu u ijaazeeyo waxa buu yihi nin sheekha yidhi oo taalimiidkiisii ama daalibkiisii ku yidhi saxiixa bukhaari ijaazeeye eeg markaa aqrin uu sheekhi aqriyey kitaabkii ma jirto raawigi qiraaa uu aqriyu sheekhii ku dul aqriya ma jirto ee cidan uu idmay uu fasaxay oo u ijaazeeyey kitaabkaa in isaga ka wariyo ayuunbaaba jira ijaaza la yidhaahaa haddaba wain ajaaza lahu shaykhu min gayri riwaayatin riwaaya la-aan riwaayada wuxuu wadaa iyadoonay sheekoo aqriyey aanay jirin ama sheekoo lagu dul aqriyayay aanay jirin ee uu si duduuban uu yihi kitaab fulaan wuxuu odhanayaa akhbaranii aw akhbaranii laakiin maxaa la raacinayaa ijaazatan oo ama wuxuu odhanayaa ajaaza lii fulan ama ajaaza nii fulan buu odhan ama akhbaranii hadduu isticmaalana ha qaydo oo ha yidhaaho akhbaranii ijaazatan ijaaza ahaan buu iigu warramay markaa dee waxaa la garanayaa si uu taxamulay inay ijaazo ahayd bal inahan waa siyaqul adaa uu sheekhu inoogaba dhigtay waa can xadaanii akhbaranii iyo ajaazanii ama ajaaza liiba dee akhbaranii ijaaza alqiyaasu qiyaaskii ayuu mabxadkiisii kani yahay qiyaasku waa daliilka afraad ama asalka afraad ee la daliishaday ee la isku waafaqsan yahay ayuu yahay waana kii ugu dambeeyey oo dee qur-aan kitaabkii iyo ijmaac sunnihii oo qeyb ka mida imika aan kasoo baxnay qeybna ay noo horeysay iyo ijmaacii kaa saddexa afraad daliilka afraadi waa qiyaaska dee waana qiyaaskii saxiixa iyo shuruudihiisiiyo wixii dhammaystay afartaa daliil waa afar asal oo laysku waafaqsan yahay xagga istidlaalkeeda walow dee qiyaasku marka loo baahda un imanayo xaaja markay keentee maaha dee waxa waqti kastaba joogo inta nas la helayo laa qiyaasa maca nas haddaan ijmac haysanaa ama nas qiyaas uma baahnin ee waa masaladii dee aynaan nasna ka helin xukunkeedii aynaan ijmacna kaba helin ayaynu u baahanaynaa qiyaaskii oo wixii kale mansuuska ahaa ee ama masaladii kale ee lamidka ahayd ee iyada lamidka ahaa xukunkeedana aan ama ijmaac ahaan ku haynay ama nas aan ku haynay ayaan haleeshiinaynaa qiyaaska macnihiisu taas buu noqonaya ama wixii intaa dhaafsan oo aynu shalay qowl saxaabiga soo aragnay iyo waxa weeyaan waxyaalaha kale ee dee masaalixa mursal iyo curfi iyo umuuro waxay noqonayaan adilo laysku khilaafsan yahay xagga xujiyadeeda iyo sida loo xujaysanayo laysku khilaafsan yahay bay noqon imaka waa daliilkii afraad baa markaan hayna qiyaaskuna waa qiyaaskii saxiix ahaa ee qiyaaskii faasidkaa ma ahaba isaga haddaba bal wax muhima ama in kooban oo laakiin aadu muhimu inooga sheegaya wuxuu ihi waama alqiyaasu qiyaaskii fahuwa qiyaasku raddulfarci farc oo la celiyaa laydhaa ila alasli asalkii asal loo celiyo bicilatin bisababi cilatin ba-du waa sababiye cil taas weeye jamcintoodiiyo labadoodiiba ku wada sugan fi lxukmi xukumka loogu celiyo ridida hore iskaga tacaluqi ha ku tacaluqda yaa la yidhaa ila alasl taas weeye jamcintoodiiyo labadoodiiba ku wada sugan fi lxukmi xukumka loogu celiyo ridida hore iskaga tacaluqi ha ku tacaluqda oo marcelintan dee farcigan loo celinayo ee lagala mid dhigayo asalkii celintu waa saase in xukumkii asal lahaa la siiye waxa ay tahay waa dee xagga xukumka xukumkan ka dhexeeya ama taxriim ah ama xalaalnimo ah ama waxyaalihii kale axkaamtii sharciga ahayd ah taas baa loogu celinaya taas baa qiyaas la yidhaah tacriif qiyaaska kale waa tacriif aada u mudan ee tacriifyo kale oo dee macnahan lihina way jiraan markaa muxuu inoogu tacriifiyey meeshii arkaantan qiyaaskii buu inoogu dhameeyey tacriifkii horta marka qiyaas saxiixa meesha uu jiro waxa weeye oo waana arkaantii qiyaaskii waa faracba meeshii iyo asal iyo cilo iyo xukum intaas bay arkaanta qiyaasku ay tahay faracu waa masaladan xukumkeedii aynu nas ahaan aynaan ka helin ijmaac inoogu suganna aynaan jirin aan u baahanay bal xukumkii sharciga ahaa ay masaladu lahayd inaan helo taasi farci bay noqon asalkuna waxa weeye de waa iyadana masaladan kale ee laba midka ah tan baa markaas masaladan kale ee xukumka ay leedahay uu mansuuska yahay nas buu inoogu sugan yahay ama ijmaac buu inoogu sugan yahay waan haynaa taas ee aan tan dambena aan doonayno inaan kala mid dhigno intaa xukumkeeda siino taasna asal baa lagu magacaabaa ciladuna waa waxaan keenayaba xukumka asalka ku sugnaa inuu u gudbo faracan oo aynu xukumkiisii siino oo waa waxaan asalkii ku sugan ee tan kalena aan kaba helay cilada ah ama wasfiga munaasibka ah de xukumkuna waa waxaan keenayaba aan u baahanay qiyaaskii aynu ugu baahanay ee samaradii qiyaaskiiba ah oo ah in dee asalku xukumkii uu lahaaye ama imakasto in ahaaba xalaalnimo ama xaaraamnimo kan kalena aan uba gudbino bal taas haddaba qiyaaskii waa arkaantiisiibaa taasa tacriifkii inoogu tacriifiyen arkaantu way nooguma sugantao bal matalan haddaan qaadano waxyaalahan maanta dee iskaba badan kutubtaa horena nebiidka yaa ay usoo qaadan jireen ee dadku intay cabbaan caqligoodii doorinayee bedelayeen laakiin khamro aan ahayn waayo khamradu dee waxay lahaayeen ama wax gaaraaba laga samayn jiray taa marka hore khamro lagu magacaabi jiray waqti kastaba waa tan ay iskaba jiraan ay badantahay waxyaalo dadku ay adeegsanayaan isticmaalayaan caqligoodii bedelayo khamradii la yaqaanay aan ahayn iyaguna laakiin muskiro oo kale bal markaa nebiidkiiba ka soo qaad culimadii hore ay misaalaan usoo qaadan jireen nebiidkii haddii dee nas gaar oo ku soo arooray walow cumuumaadka aan helayna imaka inta badan misaal marka la doono waxay nagu filan un wax aan macnihii inoo suureeyo inu kaba fahmno xataa ayaan waaqacanin walow dee in badan culimadu taa ku misaaliyaan haddana markaan eegno cumuumaadkii sharciga kullu muskirin khamrun wa kullu markaa khamrin xaraam wa kullu muskirin khamrun taas wax kastaaba way noo soo gelayaan oo qiyaasba taa uma baahnin laakiin bal haddaan iska wadano misaal ahaan si aynu u fahamno bal nabiidkii ka soo qaad waxyaalahan kale lama adeegsado dee waxaaba la yidhaha cudurtan imaka la cadaradan imaka tadayub loo isticmaaliya iskuudgoonayn barhkood baa kaxuulka ku jira uu aada u badan yahay aada u sarreeyaayo haddii lacabo lagu sakhraamaya iyaduna waa nooc khamri bay noqonayaan ama taas oo kale haddaan xukunkoodii sharci baadhayno ee iyagu waxaas masalada nebiidkii ama waxaa kaxuulka badan leh wuxuu noqday farac buu noqday khamradii iyadina waa asalkii khamrada maxaa loo xarimay baa meesha taallo oo waa iskaarkan caqligii bay bedeleysaa ciladii waa iskaarkii marka ciladii dee inay tan kalena way kuba sugantay ama waa tan len ciladii ma jirto mise ma jirto ciladiina ama iskaarkiina ciladii buu noqon xukumkiina muxuu noqonaya khamrada xukumkeedu xaaraamnimu ahaa markaa kana maxaan siinaynaa xukumkii oo ah farci oo dee markaa xaaraamnimadkii ah bal markaa taas weeye qiyaaskii oo fa huwa qiyaasku raddulfarci farci oo la celiyaa la yidhaah faracna wuxuu yahay waa taan soo sheegna waa masaladana xukumkeeda doondoonayno ilى اصل aصl loo celiyo waa de waa masaladii xukumkeedu mansuuska ama dee ijmaacu inooguba sugnaaday bicilati bisababi cilatina loogu celiyo ciladu waa waxaan sida imika iskaarka oo kale ee ka wada dhexeeyo kol hadii wixii caqliga bedelayo waa khamro un haddii laakiin wixii marka ladee cabo aanu caqligii bedelahayn asal ahaan wax kuxuuliba ha kuba sugnaadeen khamro ma noqonayo ama la xukum noqon maayo waa cilo iyo sabab marka ama cilo dee waصfi munaasib oo asalkii ku sugan oo faracina kuba sugan ciladaas oo tajmacuhumaa kulminayso oo ujeedadu asalkiibay ku sugan tahay waana cilo dee qaasiro halkaasun ku kooban maahe faracina waan kaba helay oo sia ay asalkii ugu sugnayd bay faracina uguba sugantao labadoodiibay dee jamcinaysaa labadiiba waa laga wada helaya fi lxukm xukumkan dee waxa weeyaan asal lahaa ayaa faracii loogu celinayaa oo isagii macnaha lagala mid dhigayaa mid la siman oo taa kula mid ah ayaa lagala mid dhigaya celintu waa taase inaan ka dhigno mid faracani la siman asalkii oo kula siman xukumkan asal lahaa markaas baa qiyaas la yidhaah dee shuruudina waxaan oo dhan midka rukni kastaaba shardi buu yeelanay sidaa keenaya wahuwa yanqasimu wuxuu uqaybsamayaa qiyaasku ilaa alaaثati aqsaamin bal marka la eego kitaabkii dee inta kooban ee lagaga sheegi karay halkana waa kitaab aada loogu talagalay ruuxii mubtadi ahay saddex qaybood waa khaasatan marka la eego ciladan labadooda ka dhaxaysa cadaynta la cadaynayo ciladii ay tahay dee mid markaas dee la cadaynayo iyo iyadii la sheegayo cilada nafteedii lagu cilaynayo ama lagu jamcinayo iyo markaana ciladii ama mustabadaba tahay ama ay tahay mid aan cilada nafteedii la sheegina wax kaloo laakiin ciladii noo tilmaamaya ay laba socoto lagu kulmiyo labadoodo la isugu geeyo marka saddex qaybood ilaa qiyaasi cilatin qiyaas qiyaasu cilo laydhaa wa qiyaasi dalaalatin iyo qiyaasu dalaalo iyo wa qiyaasi shabahin qiyaasu shabah saddexaas u qaybsama waa xagga marka la eega dikriga cilada iyo ama iyadii inaan la sheegin laasimkeedii la sheego shabahu laakiin waan arki doonaa isagaa saddexdii ba inoo sheegayo wuxuu uhi fa qiyaasulcilati qiyaaskan qiyaasulcilo lagu magacaabo maa kii weeye kaanat ay tahay alcilatu ciladu ow fiihi isaga fiigiisa ku sugani muujibatan mid keenaysa lilxukmi xukumkaa keenaysa oo wuxuu leeyahay qiyaaskan qiyaasulcillo waxaa la markaa la yidhaahaa oo waxa weya qiyaasulcillo lagu magacaabaa waa ka ciladan aan leenahay waaba wixii xukumkan keenay xukumkan keenay iyadoo waxa weeyaan ay marka la eego ciladaasi ay xukumka keenayso macnaa keenida xukumka waxa weeyaan caqlan markaad eegto ma habboona oo ma fiicna iyadoo la helay imika waxa weeyaan dee ciladan la helay oo bal matalan faracba laga helay xukumkii ay marka hore asal ahaan ku keentay asalka kuba lahayd in faracan yeelan waayo wax meesha taalaba ma aha wax habboon ma aha oo ciladii iyadaabaa ta xukumkii keenaysa taas baa isagii lagu magacaaba kolley bal waa tacriifkii sheekhu inoogu yar tacriifiyey walow barhkood tacriifyadooda kale aada moodo ama inay kaba yar dhow yihiin oo barhkood aan yar tacriif kalon sheegi doono marka waxa ay tahay bal masalan ta'fiifkan in waalidkii ufin lagu yidhaahaa naskii qur-aanku inoogu sugan yahay xaram nimadkiisu waxa ciladuna ay tahay waa iidahan dee meesha kuba sugan waalid aanu kaaba mudan taas bay ahayd haddaba in waa asalkaasi darbulwaalid baaba yimi arrinkii isagaaba kaga sii mudan ciladu isaga ay kaga muuqasho badan tahay waana faraca maanta oo waalidkii oo waxa weeyaan dee ama la garaaco wax ufin ka badan lagu sameeyo oo dee xaggii marka leega iida ahaana kagaba sii badan laguba sameeya waaba farac ciladii aan haddaba asalka ka helay kana waan ka helaynaa oo iidii waa kuba sugan yahay dee meeshiina ma ma waxa weeyaa ma fiicno ama ma habboonaanayso intan helay ciladii faracan aan ka helay bal kagaba sii muuqasho badantay kagaba awleysan tahay in la yidhaaho xukumkii iidaha ahaa mee xukumkii ahaa xaaraamnimadkii meeshii ma imanayo ciladii aynu aragnaynu hayno oo farcii aan kaba helay xukumkii inuu ka hadho oo bal matalan xukumkii asalka ay kulahayd markii dee ay asalka ay kuba sugnayd ay lahayd halkan lagaba waaya wax dee meesha taalo ma noqonayso wax muuqat ama dee toosaba ma noqonayso kaas baa waxay yidhaahaan qiyaas alcilla yidhaahaan oo waa markaa ciladii ay ama tii way la siman tahay kale halkan kuba sugnayd far asalka kuba sugnayd ama se way kagaba sii mudan tahay oo way kaga sii awleysan tahay halkan markaa xukumkii iyadii halkan baaba kaga sii xaq lahaan lahayd haddii markaa la yidhaha ciladii oo jirtaa xukumkii meeshii uu kaba baxay dee wax meesha taalo ma aha oo markay ciladu haddaba ay tahy taa xukumka keenaysa ayaa qiyaas cillo la ydhaha waxa adigu kolley tan leeya waa ka yar dhowdahayo kuwo kale kuba tacriifiyeen ama kutubta kale dee waxa weeyaan barhkood aan arki doonana inooguma sugnaan doonto insha allahu tacaala waxa weeyaan cilladu waa marka la caddeeyo tan ee asalkan iyo faracan waxa iyada kulminaya ee imaka aan isugu geynaynayn leenahay jaamica ka dhexeeya waa waxaa sidaasaa faracani xukumka asalkiisii u yeeshay markay cilada nafteedii ay tahay cilada nafteedii oo la caddeeyo oo imaka maalan nebiidkii oo kale haddaan khamradii uga qiyaas qaadanayno ciladiina aan aliskaar ka dhigno iskaarkii waa ciladii halkanna wuu ku sugan yahay halkanna uu kuba sugan yahay ciladii baa la caddeeyey markaas oo cilada nafteedii baa la caddeeyey oo xukum laga dhigay jaamicii taas qiyaasu cila la yidhaah macnuhu waxa weeyaan ciladii xukumkan keentay ee xukumkan laha sababbay uba tahay ayaaba ah cilo cad oo muuqatoo la sheegay taas qiyaasu cila la yidhaha bal waana wax ka yar dhow taas oo umuuraha kale inooga yar dhowaanaya marka wuxu uhi ma kanat alcilatu fiihi muujibatan lilxukm waqiyaas dala waqiyaasu dalaalati dalaalada qiyaaskeeduna ama qiyaaskan qiyaasu dalaalo la yidhaah walistidlaalu daliishu weeye la daliishado biaxadi nadiireyni labada isku midka ah ee isu nadiirka ee isu dhigmaya mid ahaan cala alaakhari ka kale loo daliishado waxaa la yidhahba dee nadiiru lxaqa xaq wixii shay xaq aynu ogeyn inuu xaq yahay la mid ee isagii u dhigma dee isna xaqun buu noqon nadiir lbaailna baail unbuu noqon wixii wax baatila nadiirkiisa ahaaye u dhigmayeyna isaguna baatil buu noqonayaayo shareecadu dee lama imanayso laba shay oo isku mida inay laba xukumoo kala duwan siiso ama laba shay oo markaa taasi wixii nadiir alxaqina waa xaq nadiir albaatilna waa baatilo haddaba laba nadiir waa laba shay oo isu dhigmayo isku mid ahaa mid ahaan ayaan daliishanaynaayo dee xukumkii uu lahaa ayaan leenahay kii kalena waa la mid uun dee wax markaas oo nadiir alxaqi xaq weeyaane cala alaakhari loo daliishado uu sii wada wuxu uhi wahuwa an takuuna inay noqoto weeye alcilatu cilladan markaa jaamicada ahee labadooda aan suu geynaynaa daalatan mid tilmaamaysa ina tusaysa inoo tacriifinaysa cala alxukmi xukumkii ee aan dee bal maalan cilladii sariixayd aan ahaynba adugu bal halkani waxa weeyaan noocan kolley anwaacda qiyaaska kaa hore ee qiyaasulcilla markuu weliba musaawi ama min baabi awla uu noqdo barhkood baaban ka dhigayn qiyaasi mafhuum muwaafaqo un kaba dhigo leh taasi arrintu naska naftiisa ayaa labada xaalaba ama xaalooyinkaa shamlinaya yidhaahaa ama kani anwaacda qiisada kuwa u badan weeye horta waxaana arrintiisu ay tahay marka cilladan meesha kuba sugan cillo mustanbada ay too culimmadu markay awsaafiya waxyaalihii isu wada geeyeen ee waxaan sifaadkiisii ay baadheen cillo ay la soo baxeen oo ay kala soo baxeen oo xukumkii ay kaba ratibeen marka taasna dee asalkii haddii la yidhaah waa cilladaasaa bal ay tahay inay tii keentay xukumkan waana cillo maaha mansuuse waa cillo mustanbadaa farac marka uu yimaado cilladii haddaan idhaahno waa laga helayaa de waxaa suurtagala cilladaa in xukumkii lagaba ratibo inay ka hadhaana waa suurtagal misaal haddaan soo qaato anwaac baa jirta ribadan fadli ay kaba timaado dee uu kaba mid yahay shaciirkii iyo qamxigii iyo timirtii iyo waa anwaaco mansuusay ahayd dee waxyaalo badan oo kaloo la quuto ama tafakuh loo isticmaalaana way jiraano xadiidka aan mansuus ku ahayn culimadii waxaan riba kaba timi waxaanay iyagu dee ay meeshii jirta intan kuma koobna ee wixii cillada ay leeyihiin laga helaana ribadii way yeelanayaan fadli oo shuruuddii baa loo dejinaya ama wax lagu kala qaadan jiray halkaasee ahayd dee ama taqaabud iyo hadday isku mid yihiinna tasaawi oo kale bal haddaba laakiin cilladan maxay tahay cilladii xadiidka lama socoto timirta iyo headii iyo waxa weeye xataa midax baa la socoto laba cillo noqonayn lacagii baa la socday bal markaa waxaa cilladan keentay taxriimka lamay socon culimadu markay ijtihaadeen ay baadheen ay bal sifaad taxliiliyeen waxaan awsaaf waxa ay leeyihiin barhkood baa kaba dhigay waxaan oo dhami waa makiil waa wax in maha la miisaame waa wax dee aalaad sasaaci iyo mudkiiyo wixii lagu miisaama galaankeen iyo waxyaalahaasoo wax alla wixii keel gala hayay u gudbiyeen barhkood maya waxay dhahan waxyaalahan waa wax madcuuma dee wixii aan naqdi ahayn gees kalena kaga duwan waxyaalaha madcuumka in la dhigan karo oo dee quuta ay gelayaan oo idikhaaro waxay kaba dhigeenba dee waxa weeyaan inay waxani madcuum yihiin oo weliba kayd gala oo ikhtiyaad iyo dee idikhaar gelaya bal barhkood baa kaba dhigay barhkood waxay kaba dhigeen kayl iyo dacmi ay wada jiraan marka waxyaalahan eeg maaha cillo sariixo oo naskii nooguma sugan ijtihaadkii culimmada ay ku timaan waa cillo mustanbadaa haddaba haddii aan idhaahno nooc kala soo qaadno sida beriis oo kale aan sooba qaadano oon dee shaciirkii iyo haleeshiinayno qamxigiina iyo beriis oo kale kumuu sugnayn naskii kumaba sugnayn e waxaan ku haleeshiinaynaa bal matalan hadday noqoto kana waa makiil kana waa makiil oo kale waxaa dhici karta xataa wasfi iyo farqi in meesha lalaba yimaado oo laba yidhaha cilladii maya taas kaylkiiba dee barhkood ay diidaan oo maya wax kalaa uba dheeray tan kale ay yidhaahaan oo waxaan kale farcigaan ee cilladan dee mustanbadadaa kuba sugan taa hore waxaan lahayn haddii aynu ta'fiifkii uu xaaraam noqday darbigii in la yidhaaho may isagii xaaraamtii ma aha dee maba meeshaba ma oolayso oo isagaaba xukumkii kaga awlaysan oo ma habboona iyadoo cilladii la hayo xukumkii markii hore asalka ay ku lahayd faracan inay kaba hadho tan laakiin farqi kale la muujin karaa waxyaalo kalea lagu kala duwi karaa oo waxaaba la odhan karaa maya kani kii lamid ma aha oo waxaasaanu kulaba mid ahayn ama ciladii ayaabayna waa cillo ijtihaad kuba timiye la diidi karaa wax kalaa lagu cilayn karaa oo markaa iyadoo faraciyo bal kii wixii aynu ku jamcinay uu jiro ayaa la kala reebi karaa bal markaa waa tan haddaan kalaamkiisan yar kuba socdo qolooyin kale qayb ka ahaan tacriifkoodu waa ka yar dhowaa kii hore haddaan nidhi waa wixii cilladoo sariixo ah la sheegay oo waxaan nidhi nabiidkii waa xaaraam oo dee khamradii ayuu laba mid yahay oo waxa ka dhaxeeya bijaamic aliskaar kanna waa lagu sakhraamaya kanna waa lagu sakhraamaya ciladii baynu isugu xidhnay oo asalkii iyo farcii waxaynu ku kulminay cilada nafteedii buu ahaa ama qiyaaska dalaalo waana mid inooga dhow marka la eego xagga fahamka bal taasi aynoo dhammaysatane in qiyaaska dalaalo farcan iyo asalkan wixii laysugu geeyey ee laysugu xidhayay sida ay isugu xukum noqdaan ayaan cilada nafteedii ahayne asar ciladu ay leedahay reer ciladii kaba dhashay ama xukumkii ay ciladu lahayd baa laysugu xidhaya oo misaalkii hore un haddaan idhaaho nabiidkii khamradii buu la mid yahay waxa weeyaan waa bijaamici raa'ixati lkariha kani raa'ixa kariihuu leeyahy kana raa'ixa mushtado kariiha u la yeelanaya taas baa dee u daliilaho ama ciladii ay noqonaysaa isugu keengeynaysaa cilada nafteedii maaha ciladii iskaar bay ahayd laakiin markaa in dee ay waxan wax muskira uu noqonayo raa'ixadan waa yeelanayaa oo ciladii bay la aharteedii tahay ama malsuumkeedii ay tahay cilada nafteedii maaha markaa marka labadan shay farac iyo asalkii aynu isugu geyno ee aynu bel maalan doonina dee xukumkana inaynu kaba qaadano waxaan cilada nafteedii ahayne asar ciladu ay leeday ah ama xukumkii ay ciladu lahayd oo kale ah xukumkii ay ciladu lahayd oo bal maalan ah sade ism iyo waxyaala hadduu xaaraam iyo wixii kaba dhalanayay ama wax malsuumkeedii ah ee cilada nafteedii aanay ahayn ayaa qiyaasu dalaalo la yidhahdo markaas maxay noqonaysaa waxaan aan isugu xidhnaynu isugu geynay ciladii nafteedii maa xukumka keentay ee ciladii bay na tusaysaa ciladii bay sii tilmaamaysaa ciladii bay inagu hanuuninaysaa marka kaasna qiyaasu dalaala laydha waana macno bal marka laga ruux mubtadiya kollay ugaba dhow sanimaka kitaabka inoogaba sugan wlstidlaal baxadi nadirayn cala aakhar wahuwa an takuna alcilatu ciladi waa ina daalata daala noqo mid tii hore muxuu ka cabiray muujibatan lilxukm xukumkay keenaysaa oo dee inay meeshan iyadoo ciladii ay joogto xukumkan la waayaa meesha maba taallo ama ma habboona tanise way ka hadhi kartaa way tilmaamaysaa way ina tusaysaa waa wax laga fahmayo laakiin maaha muujibo xukumkii keenaysa oo aan haddii dee iyadii laba helo xukumkii aan meeshii ka bixi karin an takuna alcilatu daalatan cala xukm walaa takunu aanay noqon ahaynba muujibatan mid waajibinaysa macnaa keenaysa lilxukmi xukumka keenaysa balkaasna qiyaasu dalaala la yidhaha insha allah bilow baan nahay waxyaalaha kalena waa dee sharaxa naftiisaan kuba noqon doonaa iyo bal shaarixan oon arki doonaa waayo isagu intan kama bixin wixii ka ziyaadsanaa dee kutubta kale aan kuba arki doonaa markaa kolley umuur waa iska bislaan doonaan haddii ilaahay noo dhib yareeyo wayaa la yidhahan gaadhno dee waxna waa bilowna waqiyaasu shabahi qiyaaskan qiyaasu shabah la yidhaha walfarcu farac weeye almutaradidu ku noqonaya ku noqnoqonayo wayoo ka dhexeeya bayna asrayni laba asal dhexdood fa yulxaqu waxaa la haleeshiinayaa biakharihimaa labadaa asal ee mid kastaba ciladiisii aan ka helayno ciladiisii aan faracan kaba helayno kooda u badan ama shabahan xagga shabaha uu shabahayo isagu u badan oo qiyaaskan qiyaasu shabaha yidhaahana waxa weeyaan farac baa meesha yaalla faracan laba asal buu ka dhexeeya asalkanna labada asal mid ahaan ciladii kuba sugnayd faracan baan ka helaynaa asal labaadoo ka duwan hadda kii aan la xukum ahayna ciladii uu lahaa ama dee waxa weyaan awsaaftii uu lahaa wax ka mida ayaan ka helaynaa faracii markaa faracani labada buu dhexdoodii mutaradid kuba yahay kana gees buu kaba shabahay xukum gaaruu kaasi leeyahay kana gees buu ka shabahay xukumkii ka duwanna waa leeyahay farac asalkan labaad kee baan haleeshiinaynaa waxaan eegaynaa faracan labadan asal kooda inta badan sii shabahe uu sii shabah badan yahay ama waxyaalaha ay iskaga midka yihiin ay ka badan yihiin ka kale waxyaalaha ay iskaba shabahan ee iskaga midka yihiin kaas baan haleeshiinaynaa misaalku kolley halkan ay soo qaataana waxa weeyaan dee iminka waqtigeennan maba jireen addoonkii oo kale ka soo qaad addoonkii laba asal buu ka dhexeeya asal waa ruuxan xorta ee ibnu aadamko dee waa ibnu aadam buu la mid yahay xaggii ibnu aadamnimadii way wadaagsadeen mukalafnimadii bay wadaagsadeen sawaab iyo ciqaab bay leeyihiin oo camalkoodii ay kuba mudanayaan xaggaa dee ruuxii xorta ahaa buu ka shabahayaa oo kala mid yahay taasna maxay keeni xukumkii xorlahaa si markaa in la siiyo si haddii la dilo oo kale bal matalan diyadii kaba dhalanaysa ama wixii lamidka ah dee geesana wixii maalkiibuu ka shabahayaayo dee waa waxaan la iibina waa la iibinaya waa la iibsanaya waa la kala dhexlaya waa la isa siinaya meher baa loo bixin karaa umuurahaasna bahaaimta ama waxyaalihii kale maalkiibuu kaba shabahay labadan buu kaba dhexeeya keebaa haddaba la raacinaya keebaa lagala xukum dhigaya keebaa looga qiyaas qaadanaya markaa waa kolba ka u shabah badanoo markaa waxay u badiyaan jaanibkii walow dee xaggii xornimo ibnu aadamnimo iyo taasi ay jirtaiyo umuurihii kale jaanibkan kale maalnimo aada uga sii muuqasho badan oo imanka haddaan idhaahno xorkii buu kala mid yahay bal haddii la dilo oo kale dee diya ayaa meeshii iman lahayd haddii la yidhaaho meyo xaggan kale aan raacinana qiimo ayuunbaa loo kacaya inta qiimihiisu gaadho xataa ruuxii hortaa diyadiisii toban laabbaha kaba badnaado dee marka la eego darafka oo kale haddii xubin ka mida xubnihiisii la gooyo ama ay wax la yeelo oo kaleo jinaaya ku timaado haddii xortii la raaciyo waa diyadeedii bay noqon lahayd haddii laakiin xaggan kale la raaciyo waa si kale kan lagu qiimayn jiray waxaa la eegaya bal markii aanu waxaani ku iman qiimo muxuu lahaa imakase maxaa ka nuqsaamay tafaawudka labada qiimo udhaxaysa ayaa wixii laguma magdhabaya bal umuurahaas weeyaanoo wixii faraca ee laba asal dhexdoodii saasoo kale mid badhaan jaanib kaba shabahaya ayaa qiyaasu shabah la yidhaayo kaasna waxay noqon kolba kooda uu shabah badanya usii dhow yahay ayaa la raacinaya lagala xukum dhigaya ne laba asal baa kala jiidanayo laba xukum kale leh ka uu shabah badan yahay ayaa la raacin kaasna qiyaasu shabah baa la yidhaha wana iska cadiya kan waqiyaasu shabahi huwa alfarcu lmutaradidu bayna aslayni fayulxaqu waxaa la haleeshin biagarihima shabahan markuu intaa inoo sheegay waa ti aan nidhi qiyaasku afar rukni buu leeyahay waa faraci iyo asalkii iyo xukumkii iyo ciladan ka dhaxaysa mid kastaaba afartaa shuruud buu yeelanaya maha qiyaasku in la yidhaha waxaan waxaasunbuu laba mid yahay saas maha arrinku qiyaasku siduu qiyaas saxiixa u noqday ine waa daliil sharciye waxyaalahan shuruud la doonayay in laga helo ayay yeelanayaan tii buu inoo tilmaamaya haddaanu inoo dhammayna min shuruudi qiyaasi mid buu kaba cab waa saxo waa aniga nuskadayda kuma sugna waana mushkiloo kolley waxaad moodaa nuskadan sharaxan inay wax dhacdhacaan matniga yar baa laga yaaba ku sugaya bal maye waaba ii qornay dusha waan kusoo qoray oo sharax aan kaloon hayo quratulcayn la yidhaha dee shuraaxdii hore ahaydna ziyaadadu way kuba sugnayde waa run waxaan eegaya un wixii matniga igu qoran cibaaradu markaa waxay noqon fayulxaqu biagarihima shabahan waa qiyaaska shabah walaa yusaar uu ka daciifsaya labadii qiyaasee hore oo walaa yusaaru looma kacayo ilayhi qiyaaskan qiyaasu shabah maca imkaani maa qabla isagoo wixii ka horreeyey suurto gelayo qiyaasu cillo aan heli karano masaladii u helayno ama qiyaasu dalaalo aan u helayno qiyaaskan qiyaasu shabaha uma kacayno ee marka aan labadaa qiyaasee kale aanay jirin masaladiina xukunkeedii aan u baahano ayaa qiyaasu shabah imanaya inta kuwii hore ay noo suurto gelayaan kan uma baahnino looma kacayo weeye intaas waxa weeyaan xataa waayo waxaa ii qornay fi lmatnayni almadkuurayni qabl waayo horaan usoo sheeg sheegay labada matn ziyaada walaa yusaaru ilayh maca imkaani ma qable lakin insha idin basho ka booda imaka min shuruud alqiyaasi kale in yar baan ku daraya qiyaasta shuruudeedii ama qiyaaska kalley min buu ka cabiray midnaa litabciid markaa ma dhama u leeyahay shuruudii qiyaas lahaan jiray iyo qaybihiisa iyo arkaantiisa waayo kitaabkii waa kitaabkii uu koobnaa kutubtii usuulkahayd ama dee loogu talagala ruux cilmigii bilaabanaya wa min shuruudi shardi alfarci faraca dee waana afartii hadda hayso farac iyo asal iyo cillo iyo xukum afartaa weeye arkaanta qiyaasku markaa midba shuruud buu yeelane wa min shardi lfarci faraca shardigiisa ama shuruuddiisa waxa kaba mid ah kan an yakuuna inuu noqdo waa mufrad mudaafo kale u keeni shardi wax ka badane an yakuuna inuu noqdo munaasiban mid u munaasiba lilasl asalka oo markan farac waa kii aan ee keenay baa qiyaaska inagu xambaareen doonaynay xukumkiisa inaan helo inuu asalkii u munaasib yaho macnaa waxa weeye ciladii asalka ku sugnayd ciladii mid lamida waa in faracii laga helayo si ay isagu munaasib yihin waxaan asalkii u munaasib ahayn dee waa qiyaas lama odhanayo qiyaas faasiduu noqon maalan masaladii horen haddaan soo qaatay nebiidkii ama misaalkii hore waa farac asalkiina waa khamradii nebiidku waa inuu u munaasib noqdo khamradii oo muxuu ugu munaasib noqonayaa ciladii asalka ku sugnayd isagiina waa in laga helayo cilo la mid ah oo nooceedii ama jinsigeedii ah taas bay munaasibnimada noqonaysaa taasi waa mido waa shay muhima min shardi alfarci an yakuuna munaasiban lilasl wa min shardi alasli asalka shuruuddiisa waxaa ka mid ah an yakuuna inuu yahay haabitan mid ku sugan bidaliilin daliil mutafaqan calayhi la iskuba waafaqay bayna alkhasmayni labada masalada isku haysee ku doodaya dhexdooda daliil ay isla waafaq isku waafaqsan yihin waa inuu ku sugnaado horta asalku kol hadduu asal noqday maqiiso calayhi waa wixii wax looga qiyaas qaadanaye wax marka horeba qiyaas ku sugnaaday imaka qiyaas dambe ma sii gelayo waa in xukumkiisu xukum mansuusa yahay waa inuu daliil inoogu sugan yahay ama nas ama ijmaaci inuu inoogu sugnaado asalkaasi halkan wuxuu wadaanaa daliil ay isku waafaqsan haddii meeshii khasmi jiro laba ruux baa masale ku doodaya xukumkeed bay isku haystaan waana shaygan faraca qiyaas bay xujaysanayaan oo arrintii dee koodii kale uu midkood deliishanaya haddaba masaladaa dee faraca ahee arrintii daliilkeediiba uu qiyaas noqday asal baa jira lagu xidhayo waa taa dee aynu soo ogaanay asalkii asalkaasi waa daliil ay isla ogol yihiin waa inuu ku sugnaaday ee haddii bal matalan asalka naftiisii waxaan daliilka u ah hadduu khasmigu diidan yuu leeyahy me dee taasi daliilmo uma aha dee waxay isugu yimaadeen hadalkii wuu baahayaa waliba khaasatan markay jadal iyo khasm noqoto intishaar oo dee masaladii baa laga tegaya waxaa loo baahanaya in masalada haddana daliilkeedii laga doodo oo la sugo oo kale hadalkii baa sii baahaya markaa taasi ma noqonayse waa marka sidanoo kale khasmino jiro waa in asalkan waaa dee maanta inay farac baa la haleeshiinaya asal baa la haleeshiinaya xukun baa lagu haleeshiinaya asalkaas aan doonayno faraca inaan haleeshiino daliil laisla ogol yahay waa inuu ku sugnaaday ee maha weliba dee isna qiyaas kuma sugnaanayo kaasna waa sharadkii asalka wa min shardi lcilati cilada shardigeeda waxaa kamid a an tadarida inay daa'imto manaa waa mudarid waa musamir dee macnaa ay noqoto isaga ay noosii fasiri fii macluulaatiha waxyaalahan macluulaadkeeday gelayso ee iyada kaba dhasha ee waxa weeyaan taas waa in had iyo goor mid laga helayo ay tahayoo xukumkana ay leedahay oo falaa tantaqidu aanay burin lafdan lafdi ahaan aanay u burin walaa macnan macna ahaan aanay u burin kolley macno kastaaba lafdi buu yeelanaya malaha kulmintoodna waa iska ta'kiide ciladii mid burtay waa inaanay noqono iyada halkana waa shardigii cilada shardiga ciladii muxuu kaba dhigay waa idiraado macluulaadkeeda ay daanto ujeedadu mar kastoo ciladii la helo ciladii la helo oo suura min asuwar laga helo waa in xukumkii la helayo oo waxa weeyaan dee xukumkii ama shaygani macluulkii buu noqon iyadna waa ciladii haddaba ciladii haddaan helo oo aynu haddana xukumkii aynaan helin oo xukumkii aanu laba socon oo meeshii ay kaba hadho iyada taas dee wax maanta halkan qiyaas kelayo ciladii ay de ciladii lama hayo ciladii maanta waa cilo burtay bay noqonaysaa markaa meeshana qiyaaskuu kaba baxaya bal matalan ciladii iskaar bay ahayd iskaar bay ahayd marka wax alla wixii dee iskaar kuba sugnaa dee xukumka ay lahaydna xaaraamnimu ahaa haddaba wax kasta oo iskaarkii lagaba helo wax kastoo ciladii lagaba helo waa in xukumkii laga helayo taxriimka ahaa ee haddii mal matalan ciladii aan helo xukumkiina meeshii uu kaba hadho oona xukumkii laba socon markaa ciladii waxay noqonaysaa mid burtay ayay noqonaysaa bal markaa ama maaneca keeno sida dee daahirka kalaamkiisu yahay ama dee yaan maanecba keeninbe oo markaasna dee shardigii ciladii lama hayo qiyaaskii markaa meeshii uu kaba baxaya bal markaa wuxuu leyahy wa min shardi lcilati an tadarida fi macluulaatiha inay dee mid joogta ay noqoto mustamira ay noqoto waxyaalaha macluulaadkeeda oo suuro kasta oo ciladii laga helayo xukumkiina waa in la helayo oo falaa tantaqidu aanay burin lafdan walaa macnan lafdi ahaan iyo macno ahaan marka halkan bal mid keliya iskaga wada fasiro waayo haddaan si yar baahinoon kala qaadno waxaa laga arkaa fahamka inuu si yar adkaado waxa weeyaan wax kastoo dee macnaayna ciladii waa macne kollay lafdi tilmaamayana way leedahay waa inaanay burin oo ujeedadu inta la helay ciladii suuro min asuwar xukumkiina aan la waayin oo markaa xukumkii uu kaba hadho iyadoo markaa cillo burtay noqonaysa waa cillo aan raad lahayn oon xukumkii lahayn marka hadhow wax kale dee ciladan uma xujaysan karno ciladanaa laga helo siaasaan ugaba qiyaas qaadanay lama odhanayo waa inay ciladii taa mudaridadaa horta noqoto mar kastoo la helaba oo iyada macluulaadkeedii laga helo xukumkiina la helayo wa min shardi lxukm xukumka shardigiisa waxaa kaba mid a an yakuuna mitla alcilati ciladoo kale inuu noqdo fi nafyi walisbaat waa nafyiga iyo isbaatka ujeedada wujuudka iyo cadamka cadamka iyo la-aanta iyo xagga wujuudka aniga intaasun baa ii taala ee kollay mutuunta ay haysataan waxa kuba sugan isagoo nafyi iyo isbaat fasiraya ay fi lwujuudi waalcadami jiritaanka iyo la-aanta oo markaa macnuhu weliba fain wujidat alcilatu wujida alxukm haddii ciladii la helo xukumkii waa la helaya haddii ciladii la waayo xukumkii lama waayo macnaa waxa weeye alxukm yaduuru maca cilati waa tan ay dhahaan wujuudan wa cadaman xukumku wuxuu la socdaa un ciladiisa ina ciladan baa xukum u ahayd marka iyadun buu la socdaa maalinta ciladii la helana xukumkii baa la helaya ciladii haddii laga waayona xukumkii lama lama helayo bal matalan iskaarkii oo kale wixii iskaarka laga helay mxamed nabiy lmiya wala alihi wasaxbi ajmaciin اللهم انفعنا بما علمك marka iyadu buu la socdaa maalinta ciladii